الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره markii uu soo sharxay madhabkiisa iyo madhabka bukhaari labadiiba markuu soo sharxay ayuu wuxuu doonahayaa hadda inuu ilzaamaad keeno ilzaamaadkaasoo keenahaya ishkaalka looga cabsanhayo labada qof oo mutacaasireynka ah haddii aan lahaynin kulankooda inay dhici karto inuu irsaal u dhexeeyo waana arrinka uu ku celeeyey alimaamu albukhaari iyo madhabkiisa dadka qabaa xadiidka mutacaasireynku ay wax ay kala wariyaan ee aan lahayn liqaa inuu mursal yahay sababtana waxa weeyaan waxaa dhici kartaa labadooda in wax u dhexeeyaan labada qof oo aan kulmin oo kulankooda aan lahayn ee isku casri nool markay wax kala warinhayaan ixtimaal badan baa wuxuu noqon karaa in aysan si toosa wax u kala warinin oo ay waasida u dhaxaydo cilladaas ayuu imaamu albukhaari shardi uga dhigay liqaa labada qof oo wax kala warinaysa oo isku casriga ah casri inay wada joogeen kadiya kaafi ma ah ee wuxuu shardi ka dhigay in la helo kulan mar un wuxuu rabaa marka alimaam muslim inuu yidhaahdo oo ku ilzaamiyo haddii aad labada qof oo mutacaasireynka ah u cabsanayso irsaal iyo inqitaac haddana dadka la hubo inay kulmeen oo wax kala wariyeen cabsidaas irsaalku waa waari oo iyagoo wax kala wariyey oo la og yahay inay kulmeen oo wax kala wariyoyeen ayaa marmar waxaa dhacaysa inay waasida u dhexda iyo qudhow marka irsaalkii aada uga cabsanaysay mucaasarada liqaagana waa soo geli karaa uu rabaa inuu yihahdo muslim liqaagana waa soo geli karaa oo waxaa la arkay dad badan oo wax kala wariya sida badan oo wada joogay oo sheikh iyo ardo isku ah axyaanana la helahayo inay waasida u dhexaydo axyaana marka haddii uu irsaal looga cabsanhayo mucaasarada liqaagana waa looga cabsanhayo saasuu rabaa inuu imaam muslim uu ku jawaabo marka oo uu ilzaamkaas soo geliyo cala albukhaari suuradaas waa alfahn umalaynhaya waxa uu doonahayo inuu ku ilzaamiyo waa suuradiisu waa sidaas laakiin culammadu waxay dhaheen sax ixtimaalkaas waa waari laakiin labada ixtimaala kale xoog badan labada qof oo mutacaasireynka ah oo aan lahayn hal mar inay kulmeen ixtimaalka waasidada iyo irsaalka waxay ka xoog badan tahay labada qof oo kulmay oo weligood wax kala wari jiray ixtimaalka irsaalka iyo inqitaaca u dhaxeeya taasaa ka xoog badan taas buu marka uu mulaaxaday imaam albukhaari ma diidana in liqaagana uu soo geli karo irs irsaal iyo inqitaac ma diidana laakiin waxay leeyihiin madhabka lbukhaari dadka ku socdaa waxay leeyihiin ixtimaalka irsaalka ah ama inqiaaca mucaasarada way ka xoog badan tahay liqaaga ixtimaalkiisa halkaasaana fiirinay dheheen mana diidaninin in liqaaga uu ka suurogeli karo ama labada qof oo kulmay ay ka suurogeli karto marmar inay waasida u dhaxaydo ma diidanin dheheen ixtimaalkaas waarid waayo laakiin ixtimaalka liqaaga waxaa ka xoog badan ixtimaalka mucaasarada yacni ixtimaalka waasitada mucaasarada ayaa kaga xoog badan liqaaga saasay ku jawaabayaan ilzaamkan muslim uu keenay markay ka jawaabahayaan ama ay sharxayaan wijhatu nadarka bukhaari saasay leeyihiin labadaba waarid waaye laakiin alixtimaalu fi almucaasarati ashaddu min alixtimaali fi liqaa ayb wuxuu leeyahy fain kaana fain kaanat alcilatu hadday ciladu tahay iyo sababka aada u diiday mucaasarada riwaayadeeda fii tadciifika alkhabar khabarka daciifintiisa wa tarkika alixtijaaja bihi iyo xujaysigiisa ka tegitaankiisa ciladu haddii ay tahay imkaana alirsaali fiih waa khabarkii kaanad imkaana alirsaali fiih cilladu hadday saas tahay yacni inay suuragal tahay irsaal haddaad uga tagtay riwaayada mucaasarada laasimaka waxaa laasim kugu noqonaysa anlaa tuhbita isnaadan mucancanan inaadan suganinin sanad la cancaneeyey xataa taraa fiihi samaaca ilaa aada ka hesho samaac fiihi sanadkaas min awalihi ilaa aakhir sanadka awalkiisa ilaa aakhirkiisa awalkiisa waa maxay darafka mu-alifka sida darafka bukhaari oo kale waa aakhirkiisuna waa darafka uu saxaabigu ku jiro intaasoo dhan waxaa kugu laasimaysa sanad samaac uu ku jiro kaliya inaa aqbasho oo laga bilaabo bukhaari ilaa saxaabiga uu nin walba leeyahay samictu fulaanan qaala samictu fulaanan qaala samictu fulaanan qaala samictu abi abaa hurayra sidaas sanadka ah kaliya ina aqbashaa laazim kuu ogleeyay marka laazimaka anlaa tuhbita isnaa isnaadan mucancanan xataa taraa fiihi samaaca fi sanadi min awalihi min awali sanad ilaa akhirihi aakhiri sanad wadalika kaasuna waxa weeyaan ana alxadiida xadiidka alwaarida calaynaa ee annaka noo imaanaya biisnaadi hishaam bni curwata can abiihi can caaishata radia allahu canhumaa canhaa sanadkan saas noogu yimaado marka hishaam ibni curwa can abiihi can caa-ishata fabiyaqiini naclamu fabiyaqiini naclamu fabiyaqiini naclamu ay ku tacalluqaysaa marka fanaclamu waxaan ognahay biyaqiinin waxaan ku ognahay anna hishaama qad samica min abiih inuu hishaam ka maqlay xadiidka aabihi wa ana abaahu oo curwo ah qad samica min caa-ishata radia allaahu canha aabihiis oo curwaana inuu caa-isho ka maqlay kamaa naclamu sida aan u ognahay anna caa-ishata qad samicat min annabiyi sala allahu calayh wasalam arrinkaas waa ognahay sanadka kulligiis sidaas oo kale ah hishaam can abiihi can caa-ishata can inabiyi sal slm dhammaan inay kulmeen oo wax kala qaateen baan yaqiin ognuuley waqad yajuusu marka waxaa bannaan idaa lam yaqul hishaamu haddii uusan hishaam dhihinin fii riwaayatin riwaayad yarwiihaa uu warinayo can abiihi uu aabihi ka warinayo samictu ow akhbaranii hadduusan dhihinin waxaa bannaan an yakuuna baynahu bayna hishaam inuu u dhaxeeyo hishaam iyo wa bayna abiihi iyo aabbihiisa aabbaha hishaam fii tilka ariwaayati riwaayadaas insaanun aakharu insaan kale inuu u dhaxeeyo aa banaan akhbarahu insaankii wuxuu u warramay hishaam bihaa biriwaayati riwaayada ayuu uga warramay can abiihi aabihiisuuna uga warramay walam yasmachaa hishaamna ma maqlinin huwa isagu min abiihi aabihiis kama maqlinin lamaa axabba markii uu jeclaaday ayuu sidaas u warinhayaa an yarwiyahaa riwaayadaas inuu wariyo mursilan asagoo irsaalinaya hishaam walaa yusnidaha oo aan u isnaadinaynin ilaa man samicahaa minhu ninkii uu ka maqlay isagoon u isnaadinaynin ixtimaalka kaas weeyaan wuxuu leeyahay marka waxa yaqiin loo og yahay hishaam ibnu curwata inuu aabbihiis ka wariyey waxna ka maqlay waaba aabbihiis aabbihiisna uu caa-isho ka wariyey curwat ibnu zubayr waaba habaryartii caa-ishuna ay nebigii wax ka warisay oo ay ka maqashay yaqiin baa loo ogyahay isla markaas waxaa bannaan oo suuragal ah mar hadduusan hishaam dhehaynin samictu aw akhbaranii inay waasito u dhaxaydo isaga iyo aabbihiis isaga iyo aabbihiis inay waasito u dhaxaydo baabarna oo hadduu hishaam yidhaahdo can curwata waxaa muxtamal ah inuusan curwo si toosa aabbihiisa uga maqline waasito inay u dhexayso mar haddii marka ixtimaalkaas uu dadka kulmay uu soo gelahayo idan mushkila ma laha haddii labada qofood oo mutacaasiraynka ah ixtimaal la soo geliyo kanba waa ka suuragal ixtimaalka ixtimaalka wax loo diidayo oo irsaalka ah halkanba suuragal buu ka yahay wakamaa yumkinu dalika fii hishaamin can abiihi sidii arrinkaasu uu u suuragal u yahay hishaam can abiihi fa huwa aydan mumkinun fii abiihi can caaisha waxaa kaloo suuragal uu arrinkaasu ka yahay oo ah irsaalka curwo inuu uu caa-isha inuu ka maqlay oo waasida uga maqlay oo ixtimaal waarid ah fahuwa ayda mumkinu fi abihi can caaishata radia allahu canha wakadalika kaas mithaal waay marka wakadalika waxaa sidaas oo kale ah kullu isnaadin isnaad kasta oo lixadiidin xadiid u sugnaaday xadiidkaas ama isnaadkaas oo laysa fiihi dikru samaa'i bacdihim min bacdi uuna ku jirinin sheegitaan gabalkood gabalka kale inuu wax ka maqlay aan lagu sheegin oo uunan dhihinin raawi kastaaba samictu ama akhbaranii ama xadaanii usan dhihin wa in kaana qad curifa fi ljumlati haba ahaado in la ogaaday si duuduub ah anna kulla waaxidin mid kastaba oo minhum iyaga ka mida qad samica min saaxibihi samaacan kafiira mid kasta ba ha la ogaado si duuduub ah inuu saaxiibkiisa ka maqlay wax badan oo shiikhiisa oo wax badan ka qaatay fa jaa-izun waxaa bannaan likulli waaxidin minhum mid kasta waxaa u bannaan markaas an yanzila fii bacdi ariwaayati inuu riwaayada gabalkeed hoos u dego oo markaa fa yasmaca min gayrihi min gayri saaxibihi saaxiibkiisa iyo shiikhiisa midaan ahayn uu ka maqlo canhu can shaykhihi fayasmaca uu maqlo min gayrihi gayrkiis min gayri saaxibihi canhu can saaxibihi bacda axaadiidihi bacda axaadiidi saaxibihi yacni markaa ixtimaalkaas hadduu jiro waxaa markaa suuragal ah inuu riwaayada hoos u dejiyo ninkaa raawiga ah oo uu ka maqlo saaxiibkiisii qofaan ahayn can saaxibihi oo saaxiibkiisa waa shiikhiisa laga wadaahe iyo asaga markaas ay hal waasado ama ka badan u dhaxaydo huma yursilahu canhu oo markaas uu irsaaliyo canhu huma yursilahu oo markaas uu irsaaliyo bacdigii waaye bacdigii wax maqlay ama riwaayada gabalkeeda uu irsaaliyo canhu can saaxibihi axyaana saaxiibkiisu ka irsaalinayo ayib uma yursilahu yacni uu bacdigii irsaaliyo axaadiista gabalkeed uu irsaaliyo oo canhu can saaxibihi uu ka irsaaliyo axyaana oo waa waxa weeyaan taswiirkeeda waxaa dhici karta uu leeyahay mathalan inuu xadiidkan hishaam uusan ka maqlinin aabbihiis oo curwo ah markii uu rabo marka inuu sanadkoo dhammaystiran keeno wuxuu keenahayaa hishaam qofka uu ka maqlay qofkaasuna curwo curwahaasuna qofkii uu ka maqlay qofkaasuna caa-ishu keeni waa markii la rabo riwaayada sanadkeeda in la dhammaystiro ayib markaas waa sanad naasila waayo nusuulka saas waayo macnihiisa sanad naasil ahoo hoos u degay waayo oo rijaashiisa ay badan tahay oo hishaam wuxuu ka wariyey qof qofkaasuna wuxuu ka wariyey curwa curwana qof buu ka wariyey qofkaasuna caa-ishuu ka wariyey sanadku saasuu naasil ku yahay marka cadadkiisiyaa batay hoos u degay waa suuragal isagoo saas ay tahay ayuu irsaalinayaa axyaanan hishaamkii irsaalintaasu waa maxay waa sidooyinkii uu ka tuurayaa meesha markaasuu xadiidkii u idaafaynhayaa curwo curwana uu idaafaynayaa caa-isho intuu ka bixiyo waa sitadii markaasuu ka dhigaya sanad caali ah markaas sanad koruu ka dhigaya ilan rijaashiisa markaas waa yaraatay waana mursal inqiaac baa ku jira labada sigoodba waa dhacdaa buu leeyay marka waa la isticmaala haddii marka sanadkii la ogaayey hishaam inuu aabbihiis wax ka maqlay oo aabbihiis oo ruuha caaisho uu ka maqlay oo caa-isha ay nebiga ka maqla ka maqashay ixtimaalkaas uu soo geli karo khalaas dhib ma laha ixtimaalkaas inuu soo galo siduuna dhib u lahayn mucaasarada ixtimaalka irsaalkaas soo geli karo wamaa qulnaa wuxuu leeyahay markaa uma yursilahu yacni bacdigii bacd alaxaadiid inuu irsaaliyo oo canhu can saaxibi u ka irsaalina can saaxibihi u ka irsaalina can sheikhi u ka irsaalina yani waasidadii u xadfa waay waasidada xadfo marka xadiiskii mursal soo maaha soo munqadec maaha markaas walaa yusamiya man samica minhu qofka uu ka maqlana markuu irsaalinaayo ma sheegayo meeshuu ka tuurahayo kayfiye weeyaan taa suuragal ah oo waarid ah wayanshada axyaanan marmarna nashaad buu helahayaa iyo firfircowni fa yusamiya wuxuu magacaabi markaas alladii xamala canhu lxadiida ninkii uu xadiidka ka qaatay wayatruka alirsaala irsaalkiina waa ka tegaa markaas waa xaalaad qofka ku imaata marmar wuxuu hoogaa waa caajisan yahay maqsuudkiisu waa xadiidkan un biljumla inuu u sheego sanadkiisuu soo gaagaabinaa marka hishaam wuxuu leeyahay can curwa can abiihi waxaan leeyahay can curwa can caaishati uu hishaam iska leeyahay laakiin markuu nashaad leeyahay sanadkii uu dhammaystira oo wuxuu sheegayaa hishaam qofkii isaga iyo aabihiis u dhexayday curwa wuxuu sheegi qofkii isaga iyo habaryartiis u dhexayday haakada arrinkaasna wuxuu leeyahay ma aha arrin falsafad ahe waa shay waaqi ah oo wuxuu leeyahay wamaa qulnaa wixii aan ku hadalnay oo min haadaa arrinkan ka mid ah mawjuudun fi lxadiid xadiidku ku jira ma aha shay fikri kaliya ah iyo ixtimaal caqli ah waa shay waaqi oo xadiidka ku jira mustafiidun min ficli hiqaati lmuxadisiina wa a'immati ahli lcilm waa arrin fidsan oo ka fidsan muxadisiinta hiqaadkooda ficilkooda iyo cilmiga ahalkiisa a'immadooda arrin ka fidsan waayo macruufa wasanadkuru waxaan sheegi doonaa min riwaayaatihim riwaayaadkooda cala aljihati alatii dakarnaa jihadii aan soo sheegnay jihada aan soo sheegna maxay tahay waa ixtimaalu lirsaal iyo ixtimaalu lisnaad waxaan sheegi doonaa buu leeyahay min riwaayaatihim riwaayaadkooda cala aljihati alatii dakarnaa jihadii aan soo sheegnay aan hadda soo sharaxnay cadadan baan sheegi doonaa buu leeyahay yustadallu bihaa cadadan mudakar waayo yustadallu bihaana cadadkuu ka rabaa muanahuuna ka dhiga damiir siyaaqu marka wuxuu ku fiicnaay cadadan yustadallu bihi bilcadad laakiin cadadkan hadda acdaad ula jeeda marka acdaad maxaa yeele amfiro badan u keenayo cala aljihati alati dakarnaa cadadan yustadallu biha yacni acdaadan yustadallu biha acdaad in la daliishado calaa aktara minha wax ka badan loo daliishado yacni amhila tusinaysa intaas wax ka badanna inay jiraan aan keenaynaa buu leeyahay in sha allahu tacala famin dalika amiladii waa kan markuu qaacidadii sheegay iyo ixtimaalkii mihaal tabiiqiya weeyaan kan famin dalika arrinkaas waxaa ka mid ah ana ayuba asakhtiyaaniya wabna almubaarak cabdullaahi wa wakiican wakiic min ajaraax wabna numeyrin cabdullaahi bni numeyr wa jamaacatan jamaaco oo kayrahum iyaga keyrkood ah jamaaco kale ah ma soo koobin iyo keyrkood rawow can hishaam ibni curwata can abiihi can caa-ishata waxay ka wariyeen hishaam ibni curwa can abiihi bay ka wariyeen can caa-ishata radia allaahu canha maxay taa waxa ay warisay waxay leedahay kuntu utayibu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama lixillihi walixirmihi biadyabi maa ajidu saasay leedahay kuntu anugu waxaan ahay utayibu inaan u diibinayo rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam lixillihi markii uu ka xalaal noqonayay ixraamka xajka oo maalinta tobanaad uu buurta tuurtay intuuna dawaafka aadinin ayaan u marinayay bay lahdatay walixirmihi walixurmihi labadaba loo akri kara walixirmihi iyo markuu doonayay inuu xarmado biadyabi ma ajido waxa aan hayo waxa ugu wanaagsan baan ugu diib uga dhigi jiray bay lahay ayib fa rawaa middan marka riwaayadan waa miduu dhahayay marka irsaal baa ku jira hishaam wuxuu leeyahay hishaam ibnu curwata raggaas waxay wax ka warinayaan ayuub ibnu mubaarak wakiic ibnu numeyr iyo jamaaco kale waxay leeyihiin can hishaamin can abiihi can caa-isha waa sanadku leeyahay marka irsaal baa ku jira oo xoogaa waxbaa ka maqan ma dhammaystirna inaysan inuusan dhammaystirnayna riwaayada dambe u daliila wuxuu leeyahay farawaa haadihi riwaayata bicayniha waxaa wariyay riwaayadan oo tan ah caynteeda ma ah xadiid kale iyada qudheeda waxaa wariyey alleyth bnu sacdin wa daawuud alcataar wa xumayd bnu lswad wa wahaybu bnu khaalidin wa abuu usaamata xamaad bnu usaamata can hishaamin qaala akbaranii cuhmaan ibnu curwata markii hore curwan uga cabaayay laakiin haddeer hishaam wuxuu leeyahay walaalkay oo cuhmaan ibnu curwan ka wariyey akhbaranii cuhmaan ibnu curwata can curwata can caa-ishata radia allaahu canha can innabiyi sala allahu alay slam waa sidaas soo gashay awalna wuxuu dhahayay hishaam can curwata ayib mihaal kale وrawىa هisham عan أbihi عan caaئiشhaةa radيa الlah عanha kana النabiyu slى الlah عalayhi waslama wuxuu ahaa nebigu salى الlahu عalayhi wasalama ida اctakafa markii uu اctikaafahayo yudnii ilaya ra'sahu wuxuu iisoo dhoweynayay madaxiisa faurajiluhu waan u shanlaynayay wa ana xaaid anoo xaaid ah saasay leedahay len guriga nebiga iyo masaajidka waxba uma dhexeeyaan haddii guriga laga soo baxo masaajidkiyaa la soo gelahayo iyadoo gurigii ku jirta uu madaxa intuu usoo raariciyay u shanlaynaysa kayf hadduu wayso qabin arrin kale u baarbaarayo ayib marka intuu madaxa usoo dhaweeyo ayuu ushan ay u shanlaynaysay waxaa xadiiska laga qaata marka xibno gabalkeed haweenta xaydka qabta inay masaajidka geli karto waayo gacanteeda hawadii masaajidkay ku jirtaa horta taasu jaa-is waayo waxaa kaloo jaa-is ah ninka haweentiisa inuu masaajidka ku qaabili karo oo uu la sheekaysan karo ay u shanlay karto laakiin wax intaas ka badan aan la samayn karin ayib meeshan marka wuxuu leeyahay alqaadi ciyaad sidaa sheekh cabdullah uu rabo waxaa ku jiru leeyahay daliil cala ashaaficiya waa maxay wuxuu leeyahay wuxuu daliil u yahay haweentii intay nebigii taabatay isagoo weese qaba oo uu markaas kadib isagoo ay taabatay uu dukaday waxay daliil u tahay uu leeyahay qaadi ciyaad marka madhabka maalikiyada oo ah haweenta taabashadeedu inaysan qofka weysada ka burinayn uu daliil u tahay u leeyahay fi sharxi muslim alimaamu nawowi wuxuu leeyahay maya waxba kuma jiran meesha meesha wax uu ka goobahayeen waxba kuma jiran awalan yaa u sheegay inuu weyse qabay nebigu qaadi ciyaad ila kitaabkan kitaab muslimka udhexeeya waayo laakiin qolo walba markay sharxayso madhabkeeday ku sharxay oo maalikiyadu hadday sharxaydo waxay leedahay madhabkeenu waafaqsan yahay xadiiskiisa shaaficiyadii markii ay sharxaydo waxay leedahay madhabkeenu waafaqsan yahay marmar waxaa dhici karta marka qolo mucayana inuu aada daahir ugu yahay daliil ahaan ee insaafkuna uu keenayo marka in sidaas la yeelo laakiin madaahibta waxba isuma sallimto oo nin walba meeshiisu ku dhegan yahay marka qaado iyaad wax hadda aan daahir ka ahayn buu ka deliishanhaya wuxuu leeyahay wuxuu daliil u yahay shaaficiyadu oo daliil ku yahay nebigii weese qabay ayay taataabatay ay madaxii u shanlayday kadibna nebiga ma weysaysan waa dukaday nabig wuxuu leeyahay marka awalan inuu weese qabay bal soo hel markay ay taataabatay inuusan weysaysan oo uu sidaas ku dukanayna bal soo hel buli xadiiska kuma jirta waana runtiis ma ku jirto xadiiska xadiiska waxaa ku jira kaliya inay u shanlayday arrinkaasuna waa jaa-is laakiin inuu weyse qabayna kuma jirto inuu markaas kadib sidaas u dukaday isagoo weysaysanna kuma jirto bas ayib farawaaha bicayniha maalik bnu anas waxaa wariyey marka riwaayadaas caynteeda maalik bnu anas can الzuhri can curwata can camrata can caaishata radia allahu canha can اnabiyi sala اllahu alay slam waxaa muuqata marka curwa wuxuu dhahaya can caaisha caaisha kama uusan maqlin yaa u dhaxeeyey qoftee udhexeeyey ya maya camra udhexeysa can camrata uu leeyahay curwa markuu rabo sanadki inuu dhamaystiro can caaishata radia allahu can nabiy sal l slm mihaal kale warawa الzuhriyu wasaalix bn abi xasaana can abi salamata can caaishata radia allahu canha kana nabiyu sala اllahu alayh wasalam yuqabilu wahuwa saa'im mihaal kale sanadkiisuna waa maxay rawa الzuhriyu wasaalix bn abi xasaana can abi salamata can caaishata radia allahu canha kana nabiyu sala allahu alay slam yuqabilu wa huwa saa'im waa banaan tahay ninkii is-ali kara oo aan fasaad ku dhacaynin min xaysu اlasl waa jaa-is caaishana arrinkaas tanbiihay ka bixiso waxay tihi wa kaana amlakakum liirbihi ayb fqaala yaxya bnu abi kahiir fii hada alkhabari fi lqublati waxa uu yihi akhbaranii abu salamata ana cumara bna cabdilcasiis ahbarahu ana curwata ahbarahu ana caaishata ahbarathu ana nabiya sala la alay slam kaana yuqabiluha wahuwa saa'im maasha allah laba waa sidaa udhaxayda hadda fiiri curwa markii hore riwaayadii hore wuxuu dhahayay can caaishata waxaa leeyahay abu salama abu salama wuxuu dhahaya can caaishata kaana nabiy sal slam yuqabiluha wahuwa saa'im riwaayadan marka riwaayadii hore zuhri iyo saalix ibn abi xasaan a irsaaliyeen waxbay ka tuureen laakiin abu salama aa soo dhamaystiray waxaa kaloo dhici karaa abu salama qudhiisa mar inuu nashaad lahaana inuu dhamaystirayo marka kalena isago iska irsaalinaya waa dhici karta oo mushkilada ay isaga ka socoto tasarufkan uu asagu wado riwaayadan dambe marka oo yaxya bnu abi kathiir waxay leedahay akhbaranii abu salamata ana cumara bna cabdilcasiis akhbarahu ana curwata akhbarahu ana caaishata akhbarat misaa udhaxayda labaa udhaxayda kaana nabiy ana nabiya sal slm kaana yuqabiluhu wahuwa saa'im mithaal kale warawa bnu cuyaynata wagayruhu can camri bni dinaarin can jaabirin qaal aطcamanaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama luxuuma alkhayli wa nahaanaa can luxuumi اlxumur riwaayo kale waay iyo mihaal kale waxuu leeyahy ibnu cuyayna can camri bni dinaar can jaabir aطcamanaa rasul sl slm wuxuu naquudiyey oo na siiyey luxuuma alkhayl ayuu na siiyey wa nahaanaa can luxuumi اlxumur wuxuu kaloo naga nahiyey dameeraha hilbahooda fardaha marka waa jaa-is fi lmadhabi raajix hilbahooda in la cuno sida xadiiskan uu tusinayo bacdu fuqahaa waxay leeyihin ma banaana ilaahay wuxuu leeyahay waalkhayla waalbigaala waalxamiila litarkabuuhaa rukuub baa lagu sheega laakiin cunid uma sheegin maya laakiin taas aayaddaas ma tusinayso inuusan banaanayn cunitaan ee waxay tusinaysaa in rukuub loo isticmaalo xadiidkaanana tusiyey in la cuni karo ayib farawaahu xamaad ibnu zayd can camrin camarkaas yaa waay camr bni dinaar can muxamed bni cali can jaabir yaa u dhaxeeya marka hadda camr bni dinaar iyo jaabir muxamed bn cali waa muxamed bn cali bn xusein bn cali bn abi aalib almulaqab bilbaaqir ayib amhilo badan waay kuwaas marka wuxuu leeyahay mualifka alimaam muslim wa hada naxwu arrinkan fi riwaayaati kahiira waxa sidan oo kale ah riwaayaatku way ku badan yihiin yaksuru tacdaaduhu tiradiisuna way badan tahay wa fii ma dakarnaa minha riwaayaatkan wixii aan ka sheegnay kifaayatun lidawi lfahmi dadka fahmiga leh kifaaya ugu jirta faidaa kaanat alcilatu hadduu sharxayo ilsaamkii marka faidaa kaanat alcilatu hadday cilladu tahay cinda man wasafnaa qowlahu ninkii aan soo sifaynay qowlkiisa qablu hor fii fasaadi alxadiidi wa tawhiinihi xadiidka fasaadkiisa iyo dacfigiisa idaa lam yuclam haddaan la ogeyn ana araawiya raawiga qad samica inuu ka maqlay miman rawaa canhu shay-an qofka uu xaggiisa wax un ka wariyey kan inuusan ka maqlinin haddaan la ogeyn limakaani alirsaali fiihi suuragalnimada irsaalka sababteeda iyo cilladeeda lazimahu tarku lixtijaaj waxaa ku laasimaysa markaa qofkaas waa madhabkii bukhaari waxaa ku laasimaysa inuu ka tago tarkulixtijaaji fii qiyaadi qowlihi fii muqtadaa qowlihi qowlkiisa sida uu keenayo uu soo hogaaminayo biriwaayati man yuclamu ninkii la og yahay riwaayadiisa annahu qad samica inuu maqlay miman rawaa canhu qofkii wax ka warinayay inuu ka tago riwaayadiisa dhammaan ninkii la og yahay inuu qofka wax ka warinayey oo uu wax ka qaatay riwaayadiisa inuu ka tagaa laasim ku noqonaysa ninkaas ku dhiisa oo riwaayaadkii hadda aan soo tirinayni oo kale hadduu arko inuu ka tagaa waa waajib ku noqonaysa ama laasim ku noqonaysa mar haddaan sanadka ku jirinin akhbaranii akhbaranii akhbaranii ama samictu samictu samictu ama caddatanii caddatanii caddatanii ilzaamki waay lazimahu waxaa laasim ku noqonaysa tarku lixtijaaji inuu ka tago ixtijaaj fii qiyaadi qowlihi qowlkiisa sida uu keenahayo biriwaayati man yuclamu inuu ka tago inuu daliishado qofkii la og yahay riwaayadiisa annahu isagu qad samica inuu maqlay miman rawaa canhu qofka wax ka warinayay inuu wax ka maqlay ilaa fii nafsi alkhabari markii laga reebo khabarkii alladii fiihi dikru samaa oo uu ku jiro xusitaanka samaa ilsaamkii waa kaas wuxuu leeyahay marka haddii cilladu ay tahay ninkii hadalkiisa aan soo sheegnay waa madhabkii bukhaari iyo mashaayikhdiisa cilladu haddii ay tahay haddaan la ogeyn raawigu inuu wax ka maqlay qofka uu wax ka warinayo haddaan la ogeyn oo ah mucaasaradii kaliya liqaa iyo samaa lama oga mucaasaro kaliya waay haddii arrinkaas uu yahay cillada loo diiday ama loo daciifiyey limakaan ilirsaal fii inay suuragal tahay irsaal inuu ku jiro ama inqiaac ilsaamka marka waxaa laasim ku noqonaysa markaas hadalkiisa haddii la hogaamiyo oo muqtadihiisa la raaco inuu ka tago qofkii uu og yahay inuu qofkan wax ka wariyo wax ka maqlay markii laga tago khabarka uu qofkaasu ku sheega samaaca oo laga tego markaa kii uu ku sheega can can can can maadaama uu ixtimaal waarid yahay isaga ay suuragal tahay cantan uu isticmaalahayo inay waasito meesha ka maqan tahay ilsaamkaas ulama fahmi ayb limaa bayannaa min qabl sida arrinka aan soo sheegnay ciladiisana weeyaan can il a'imati aan ka soo sheegnay horta aladiina naqaluu lakbaar oo akhbaarta soo naqliyey annahu ana shan shanigu inuu ahaa kaanat lahum taaraatun waxay lahaayeen waqtiyaal yursiluuna fiiha alaxaadiida irsaalan ay axaadiida wariyaan ayagoo irsaalinaya axaadiida walaa yadkuruuna man samicuuhu min mana sheegahayaan markay wax irsaalinayaan qofka ay wax ka maqleen wa taaraatun kaanat lahum taaraatun taaraad iyo waqtiyaal kalay lahaayeen yanshaduuna fiiha ay nashaad helahayaan taaraadkaas fa yusniduuna alkhabara calaa hay-ati maa samicuu marka waxay isnaadinayaan khabarka hay-adii ay ku maqleen ay ku isnaadinhayaan oo sanadkiisa oo dhammaystiran bay sheegahayaan fayukhbiruuna binnuzuuli fiihi in nazlu marka waxay ku sheegahayaan khabarkii nuzuul bay ku sheegahayaan in nazaluu in nazaluu maxay tahay yani sanadkiisa oo dhammaystiran ay sheegahayaan markii ay doonahayeen nuzuulkii inay sheegaan oo khabarka ay dhammaystiraan sanadkiisu aw bisucuudi ama kor ukicid bay ku sheegahayaan in sacduu yacni in araaduu an yascaduu waa marka ay waasidooyinka intay xadfaan wax yar ka soo reebayaan sanadkan markaas oo caali noqon maayo markaas kamaa sharaxnaa dalika canhum sida aan kasoo sharaxnay bule kamaa sharaxnaa dalika canhum wamaa calimnaa xujadiisii dhamaystirkeedi wey wamaa calimnaa mana aana ogaan buu leeyahy axadan axad oo min aimati salaf a'imadii salafka ka mid a oo miman yastacmilu lakbaara oo ka mid ah dadka akhbaarta deliishado oo isticmaala wayatafaqadu sixata alasaniidi wa saqamaha ee baarbaara asaaniidda sixadeeda iyo dacfigeeda midla ayuuba asakhtiyaaniyi wa bni cawni wa maalik bni anasin wa shucbata bni alxajaaji wa yaxya bni saciidin alqataani wa cabdiraxmaan bni mahdiyin waman bacdahum min ahli alxadiidi fattashuu maa calimnaa axada fattashuu weyaan ya maa calimnaa axada fattashuu fatashay can mawdici asamaaci fi lasaniid samaaca boosaskiisa fatashay asaaniidda kama dacaahu aladii wasafnaa qowlahu min qablu sida uu u sheegtay kii aan soo sifaynay qowlkiisa hor maanaan arag buu le marka aimadaas oo fatashahaya asaaniidda samaac ka goobahaya oo laba qof oo muctacaasiriin ah ka goobahaya inuu midkood yidhi samictu aw akhbarani maana arag buu letaas oo arrin ay marka qoladani soo kordhiyeen waayo marka u leeyi wa inamaa kaana tafaqudu man tafaqada minhum samaaca riwaayati اlxadiidi miman rawaa canhum ida kana araawi miman curifa bitadliisi fi lxadiidi wa shuhira bih wule wainamaa kaana wuxuu kaliyahoo ahaa tafaqudu man tafaqada minhum ninkii baarahayey baaritaanka ninkii baarahayey oo minhum aimada ka mida samaaca riwaayat alxadiidi xadiidka riwaayadiisa samaaceeda baaritaankoodu wuxuu ahaa oo miman rawaa canhum dadka ay wax ka wariyeen inay wax ka maqleen baaritaankaasu wuxuu ahaa idaa kaana raawi markuu raawiguu yahay miman curifa bitadliis nin lagu yaqaano tadliis fi lxadiid inuu tadliis isticmaalo wa shuhira bihi mashhuurna looga dhigay tadliis marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo aimadaas aan soo sardiyey magacyadooda mid ka mid a maanaa ogeyn buu leeyahay xadiidka cancanadu ay ku jirto oo laba qof oo mutacaasiriina ay kala warinayaan inay baari jireen aawa samaaci samaac ma ku jiro waa la tuuri samaaca ku jiro waa la aqbali sidaas inay yeeli jireen maana ogaan buuli kaliya waxay baari jireen labada qof oo mutacaasiriinka ah oo cancanada wax ku warinaya hadduu mid mudallis uu yahay markaas waxaa dhihi jireen maya lama aqbalayo taas waa dhihi jireen taas waa musal laakiin qof mucaasir qof kale la ah oo tadliis aan lagu aqoonin inay samaac googoobaan oo ay cantana ka dhigaan daciif maana aragni fa xiina idin markii marka arrinku uu saas yahay oo mudallisiin ay yihiin dadka cancanada isticmaalahaya yabxahuuna can samaaci fii riwaayatihi waxay baarahayeen samaaciisa riwaayadiisa riwaayadaas inuu maqlay in kale ay baarahayeen wayatafaqaduuna daalika arrinkaas ayay googoobahayeen inuu samaac jiro oo riwaayaadkan cantu ay ku jirto inuu samaac ka jiray goobahaye kay tansaaxa canhum cillatu tadliis si ay uga fogaato ciladii tadliisku fama btuqiya dalika kelimadaas siyaalo badan baa nusakdu u dabdiyaan dabdigaan marka fama btuqiya saasaa u wanaagsan dabdiga maadana masdariye waayo ubtuqiyana waa uliba marka fama btuqiya yani faطalabuu dalika waay marka faطalabuu dalika arrinkaas oo ah samaaca goobitaankiisa min gayri mudallisin qof aan mudallis ahayn samaaciis in la goobo cala alwajhi aladii zacma man xakaynaa qowlahu wejkii ahaa ama waafaqsanaa ninka qowlkiisa aan soo sheegnay yacni dalabkaas marka dalabka nuucaasahu famaa samicnaada waxa ay tusinaysaa jawaabtii jawaabtii ma aha ama khabarkii ma aha waxa u qadaraysaa khabarkii faibtiqaau dalika aw طalabu dalika min gayri mudallisin cala alwajhi aladii zacma man xakaynaa qowlahu khuruuju can ilqaacidati waa qaacidadii culamadu ay ku socdeen oo laga leexday famaa samicnaa maanaa maqal daalika kaas can axadin midna kamaanaa maqlin oo miman samaynaa culamada aan soo magacawnay ka mida walam nusami iyo kuwa aanaan magacaabin oo min al-aima khulaasadu kaas weyn marka wuxuu leeyahay arrinka adigoo aa baarbaarayso oo ah labada qof oo casri isla nool inaad cantooda intaad iska nacdo aada samaac ka dhex goobto iyo ikhbaar iyo wixii la mida oo itisaal tusinaya mar haddaysan mudallisiin ahayn wax culumaa kama ana arag buuli maxaa ku daba dhigay marka labada qof oo mutacaasiriinta oo wax kala warinaysa oo aan mudallisiin ahayn inaad samaacood ka dhex goobto taas wuxuu leeyahy marka culimmadii hore kama anaa maqalin kuwii aan magacawnay iyo kuwaanaan magacaabina laga maqlo bis laakiin waxaa jira labada mutacaasiriin hadday mudallisiin yihiin oo ninka riwaayada candhaha ee mudalis yahay markaa si tadliiskaas loo dhammeeyo waa goobaansama oo waa dhahaa ninkan mudalis waayo cambuuna isticmaalo waa in la helo marka isagoo dhahaya samictu taas laguma hayso waana fahmaan umalaynahay marka hal darsi u baahanya inta ka dhiman darnya dhamayna hada wabilah towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi